faysal dhaa xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waa reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooron madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo maanta golaha amniga galmudug shir kula yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya oo caawa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ku qabtay qof dooniyo qaxyo ku xidha baabuur ay leeyihiin dad shacaba wasaaradda waxbarashada galmudug oo u degtay iskuula bixinaya daruusta sanduusyadka kadibsaameynta caabuqa coronavirus qiimo kor xoogan oo ku yimid maciishada dhuusamareeb ee gobolka galguduud kadib saameynta xanuunka coronavirus banaanba xoogan oo laga soo horjeeda madaxweyneha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo maanta ka dhacaya qaybo ka mida degmada cabudwaaq iyo waqooyiga gobolka galguduud ciidamada xooga dalka qaybta kow iyo labaatanaad oo maanta gaara deegaanka camaara shacabka deegaankaasna kala hadlay xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab maamulka gobolka shabeellaha hoose oo shaqajoojin ku sameeyey guddoomiyaha degmada welaweyn iyo qaar ka mid ah maamulkaas oo ka hoos shaqaynayay dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay dishay madaxii warbaahinta iyo taliyaha jamhadda dagaalamayaasha al-shabaab ka dadduqaymo ka dhaca degmooyinka jilib iyo bu-aale ee xarunta maamulka jubbaland dhakhaatiirtii ka howlgala jirtay isbitaalka digfer ee magaalada caasimaddahi muqdisho oo maanta albaabada isku dhiftay kadib markii xubno ka tirsan dhakhaatiirta isbitaalkaasi laga helay xanuunka coronavirus maamulka hirshabeelle oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya hadda ay bilowday in gacankuhaynta gobolka hiran ay kula lulanto maamulka hirshabeelle intaasaad maqashana waxay ahayn qodobada ugu doo koran warka habeen ee reediyo cadaado goorow diyaagoru warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegaysanay waa habeen sabdi iyo axadeed soo gelayso taarikhda ku astaysan tahay koob iyo tobanka bisha afraad ee abriil sannada labaatan labaatan caaway waxaa noo warramaysaa ayaan maxamuud cali ayaan mahadsanid xasan madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka amniga galmudug oo dhuusamareeb maantay lagu qabtay cumar axmed ibraahim soxeefe ayaa faahfaahinaya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta shir guddoomiyey kulan looga hadlaya dardargelinta iyo kamaradhalinta qorshaha sugidda amniga deegaanada maamulka galmudug shirkan ayaana waxaa ka soo qayb galay taliyayaasha amniga deegaanada maamulka galmudug ee booliska nabad sugidda iyo milatariga madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka dambaday saraakiisha amniga dardargelinta howlaha xaqiijinta ammaanka ee deegaanada maamulka galmudug waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in la laba jibaara howlgallada ammaanka lagu xaqiijinayo ee lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab afhayeenka maamulka galmudug cismaan ciise nuur taardhuleed oo warbaahinta la hadlay markii uu kulankanu soo idlaaday ayaa ka warbixiyey waxyaabihii kulankan looga hadlay shirkii amniga ay maanta yeesheen golaha amniga galmudug uu gudoominayay madaxweyne axmed kaari qorqoor shirkaas oo looga hadlay qodobo dhowra ay u horrayso kow dhaqdhaqaaqa ciidamada galmudug iyo dowladda federaalka ay ka wadaan deegaanada galmudug sidii deegaanada ay joogaan qolyaha nabadiidka khawaariijta ah tilaab looga qaadi lahaa shacabka iyo deegaanada ay dhibaatada ku hayaan haddii ilaha idmo loo gaari lahaa arrintaas oo ah arrin ka socota meelo badan oo soomaaliya ka mid ah khaasatan ciidamadeenu waxay gaadheen deegaano badan oo u dambaysay ood maanta maqlayseen inay gaadheen deegaanka camaaro iyo deegaano badan oo ku teedan hadday tahay gobolka mudug iyo hadday tahay galgaduud intaba xaqiiqdii arrintaas door dheer iyo falanqeyn badan kadib waxaa la isla qaatay in la dardargeliyo sidii deegaanada shabaabku haysto dib loogu soo celin lahaa gacanta dowlad goboleedka galmudug shacabka ay dhibaatada ku hayaana haddii ilaha idmo si dhaqsaa looga dulqaadi lahaa iyadoo la tixraacayo nidaamka dawliga iyo dowladnimada si loo horgeliyo siyaasadda dowladda galmudug iyo dowladda federaalka ah oo ah in dib loo soo celiyo deegaanada maqan sida u dhaqsaha badan haddii ilaha idmo waxaa kaloo laga hadlay sidaa dibdooda lasoo dhaafay guddiga amniga galmudug waxaa u qabsoomay oo ay ahayd gudaha deegaanadan galmudug iyo sida howl u socdeen dhismaha ciidamada iyo tababaradooda iyo dhammaan howlaha amniga oo ku saabsan oo ka socda dowlad goboleedka galmudug oo iyaduna meel fiican maraya sida ay warbixinta isu gudbiyeen guddiga arrinta qaabilsanaa waxaa kaloo laga hadlay arrimaha maanta caalamka aad u saameeyey oo ah cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka soomaaliyan aad maqlaysa in loo soo gaaray dhibaato badanna ka geystay dadna u dhinteen dad badanna hadda ay isbitaallada ugu jiraan ciidamada amniga galmudug ayaa caawa magaalada dhuusamareeb ku qabtay qof doonayay inuu qaraxyo ku xiro baabuur la sheegay inay dad shacaba leeyihiin goordhow ayaa warkaasi waxaa nooga warramay cabdifataax yuusuf maxamuud waa mahadsantaha xasan khasaaro abaaro maqribkii ayaa ciidamada commandooska ee bangarafta loo yaqaano waxa ay gacanta ku dhigeen nin la sheegay amaba sida la sheegay doonayay inuu isqarxiyo sidoo kalena la sheegayo amaba wararku ay sheegayaan in uu baabuur ku xirxirayay waxxaha qarxa ciidamaduna gacanta ayay kusoo dhigeen iyagoona geeyay saldhigga booliska waxaana haatan hadda sida ay wararku nagu soo gaarayaan ay sheegayaan in ninkaasi baaritaano dheeriya lagu wado oo ciidamada ay waraysanayaan halka uu ka yimid iyo waxyaabaha qaraxa lagu qabtay halka uu ka keeno waa garta meesha ee lagu qabanayo waa meel noocaa halka lagu qabanayo sida ay wararku ay sheegayaan xasanow waa mid ka mid a xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug walow wararka qaarna ay sheegayaan in magaalada gudaheeda ee lagu qabtay welina si rasmi ah looma xaqiijin ilaa ay haatanna taliska boolisku kama hadlin wixii warar oo kasoo kordhana wararka naga dambeeya barnaamijyadeena ayay dhegeystayaasha ku dhegeysan doonaan wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa u digtay iskuullada bixinaya duruusta sana dugsiyeedka labada kun toban iyo sagaalka labada kun iyo labaatanka kadib saamaynta caabuqa coronavirus aniso cali xuseen
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa soo saartay go-aan cusub oo ku socda bahwadaagta waxbarashada deegaanada maamulka galmudug qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in lasoo afjaray dhammaan casharadii sana dugsiyeedka taariikhdu marka ay ahayd labaatani kooda bisha saddexaad sanada sidoo kale qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in imtixaanka fasalka sideedaad ee ardayda galmudug si rasmi ah loo qaadi doono waqtiga loogu talagalay ee soddonka bisha soo socota ee mey ugu dambeyntii maamulka galmudug ayaa degnin adag u diray dugsiyada isku daya in ay sii wado waxbarashada sana dugsiyeedkan ee xilliga lasoo afjaray war-saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa waxaa u qornaa sida tan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug iyaga oo ka taxadaraysa xaaladaha soo wajahay waxbarashada dalka waxaa si rasmi ah uga jawaabaysaa go-aanka uga aadan xaalada waxbarashada dugsiyada galmudug wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan dugsiyada waxbarashada iyo bahwadaagta iyo bahwadaagta waxbarashada si looga hor cudurka safmarka ah ee covid loona badbaadiyo mustaqbalka waxbarashada ardayda reer galmudug lambar kow wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug waxa ay soo afjirtay dhammaan daraasadihii waxbarashada ee sana dugsiyeedka taariikhdu marka ay ahayd labaatanikoda bisha saddexaad sanada lambar laba in imtixaanka fasalka sideedaad ee ardayda dugsiga sare ee galmudug si rasmi ah wasaaraddu u qaadi doonto wakhtigiisa caadiga aheyd ee soddonka maaja sanada laba kun iyo labaatan faahfaahinta waxay iska bedelay wasaaraddu dib ayay idinkaga soo sheegi doontaa sidoo kale wasaaraddu waxay digniin u diraysaa dugsiyada isku daya in uu sii wado waxbarashada ee sanadugsiyeedka sidaasi la mid ah wasaaraddu ma ogolaan doonto in la qaado imtixaan aanan ahayn midka wasaaraddu qaadayso qiimo kor xoogan ayaa ku yimid maciishada magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kadib saamaynta coronavirus cabdifataax yuusuf maxamuud fiyaad ayaa warkan dhuusamareeb ka soo diray waxaa sarakac ballaaran oo ku yimid maciishada quutul duruuriga oo ah nolosha aadanaha qiimaha sicirka maciishada ayaa haatan ah mid sare u kacday suuqyada magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sarakacan ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda soomaaliya ay joojisay dhammaan maduulimaadyadii diyaaradaha gudaha iyo dibadda waxayna dowladdu tillaabadaasi ku sheegtay in looga gon leeyahay sidii looga hortegi lahaa faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ee haatan dunidu ay la tacaalayso qaar ka mid a ganacsatada magaalada dhuusamareeb oo la hadlay warbaahinta raadiyo cadaado ayaa ka warbixiyey sarakaca maciishada quutulduruuriga iyo sidoo kale walwalka ay ka qabaan khatarta covid sagaal iyo toban oo shalay kiisas horle laga helay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya adeegii qusdururiga ama ha ahaad macaaishoo dhan oo soo gasha soomaaliya oo dhan waxaa moodaa inay aad iyo aad u sara kacday sida shaashinka oo kale bariiska sokorta burka galleyda ay nuuc wixii dalka ka bixi jira maahane inta kale koray u kaceen maadaama aanaan lahayn resource wax soo saara oo dad aad iyo aad muxuu ahay u imaan jireen dibadda oo ku xiran aan ahayn oo muxuu ahay dad dibadda wax ka sugan ahayn saas awgeed marka cudurkan aad iyo aad maarata u saameeyey dunidoo dhan islaam iyo gaal oo dhan marka taasaa waxaa loo sabaynayaa in qusdaruriga sare u kaceen waxaa ku siyaaday briiskoo kale iyo sokortoo kale waagi hore waxaa la gadi jiray ilaa saakana waxaa la gadayaa iyo dolara lagadaya kishka sokorta ah ama bariiska oo kale borkoo kale isagana waxaa la gadi jiray iyo maantana aa la gadayaa saliidoo kale iyadana waxay ahaa jirtay caageeda saddex doolar iyo baraa la gadi jiray maantana shan doolar iyo ilaa afar doolar la gadaya marka saas awgeed cudurkaas coronavirus oo waxa soo geli kara la arag soomaaliya iyo dekadihii oo dhan iyo wixii dhex xiran yihiin saas awgeed wixii dhan way qaliyoobeen saa'idan si saa'idan waxaa lay mogtahay haddii meel laga sheego cudur ama waxa ay laga sheego waxa waaye gudaha ka fiiriya maqli jiray waxa weeyaan aad iyo aada loo dareemayaa maadaama soomaaliya laga helay sida muqdisho oo kale hadeerna uu maraayo jowhar marka aad iyo aad cabsi waa dareemaynaa laakiin ilaahay subxaana watacaala aan ka tala saaranaynaa dadka danyarka ahaa muruqmaalka ahaa wixii ay qaban shaqaysan lahaayeen hadda shaqo ma lahan suuq xumaa iska jira dadka sixir bararaa iska jira haddee annaga wallaahi dhibaato weyn aan ku qabnaa
annagu dhaftulidda halkaan dharka noocyadiisa kala duwan baanu tolnaa sida ragga iyo dumarka oo kaleeto alaabaha annagu hadda aan wax ku samayno ama dharka aan tolno dibadda laga keenaa sida dalalka china hindiya turkiga oo kaleeto aa laga keenaa marka wuxuu nagu sameeyey sara ukac dharkii waxaan dhihi karnaa inagu muqdishoaan ka soo gadanaa kadibna dibaddu ka yimaada marka boqolkiiba soddon waa waa kacay sara ukac shadu nooga timaadaa dee muqdisho wey muqdishona dee cudurkii waxaa la leeyahay waa saameeyey hadda saako shalay u dambeeyay waxaa leeyahay labaatan iyo dhowr qof baa laga helay qiimaha raashinka ayaa ah mid sare u kacay waxaana kiishka raashinka maanta magaalada dhuusmareeb lagu kala iibsanayaa lacag dhan soddon iyo kow doolar halka markii hore uu ahaa labaatan iyo lix doolar cabdifitaaxfiyaad raadiyo cadaadu dhuusmareeb ciidamada xoogga dalka qaybta kow iyo labaatanaad ayaa maanta gaaray deegaanka camaaro shacabka deegaankaasna kala hadlay xoraynta deegaanada ay ka arrimiyaan dagaalamayaasha al-shabaab xasan axmed maxamed deegaanka camaare ee gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaa maanta gaaray ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya waxaana halkaasi ay ka wadaan howlgallo xoogan oo al-shabaab lagaga sifeynaya deegaana u dhow degmada camaare ee gobolka mudug ee maamulka galmudug ciidamadan oo ah milatariga soomaaliya qaybta olka labaatanaad kana howlgala deegaanada galmudug ayaa waxaa maanta ay ka ambabixeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna safar dhanka dhulka ay ku gaareen degmada camaara ee gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaana dadka halkaasi ku sugan shacabka deegaankaasi ku nool ay kala hadleen sida al-shabaab looga sifay lahaa dhammaan gobolka mudug iyo qaybo ka mid a gobolka galgaduud oo al-shabaab hadda deegaano ka mid a gacanta ay ku hayaan ciidamadan maanta gaaray deegaanka camar ee gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaa hogaaminaya taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee milatariga soomaaliya jenaraal cabdicasiis cabdullah qoojo dagaar iyo saraakiil kale ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxayna horkacayeen howlgallo qorshaysan oo la sheegay in al-shabaab laga saarayo dhammaan deegaanada galmudug si gaara gobolka mudug oo qaybo ka mid a al-shabaab ay ku joogaan iyo sidoo kale waqooyiga iyo bariga gobolka galguduud oo ayna xubno ka tirsan dagaalameesha al-shabaab ay kaga sugan yihiin warka soo baxay taliska qaybta koob iyo labaatanaad ee milatariga soomaaliya waxaa lagu sheegay in ujeedka uu yahay xaqiijinta amniga gobolka mudug iyo sidii dagaalamayaasha al-shabaab looga saar lahaa guud ahaan gobolkaasi taliya qoojo dagaar iyo saraakiisha la socota ee kulan gaara waxay la qaateen waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna ugu madceliyeen sida diiran ee ciidanka milatariga soomaaliya dadka shacabka ay deegaankaasi kuna lay soo dhoweeyeen sidoo kale waxa ay ka dalbadeen saraakiishan hogaaminaysa ciidanka milatariga soomaaliya qaybta koob iyo labaatanaad ee maanta gaara deegaanka camare ee gobolka mudug ee galmudug inay kala shaqeeyaan dadka shacabka ah ciidamada amniga amniga deegaankaasi si loo xaqiijiyo nabadgelyada deegaankaasi war ka soo baxay taliska milatariga soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi gadiidka dagaalka ee xooga dalka ayaa si rasmi waxay ugu sugan yihiin waddooyinka deegaanka camare ee gobolka mudug ee galmudug waxaana farxad iyo rarayn ku soo dhoweeyey ciidamada shacabka degmada camaara oo muddo sugaya tilaabadana ayaa lagu yidhi qoraal lagu daabacay taliska qaybta koob iyo labaatanaad ee milatariga soomaaliya warkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ciidanka ay sii wadoonaan dhaqaaqyadooda kuna gaari doonaan tuulooyin hoosteya deegaanka camare ee gobolka mudug ee maamulka galmudug halkaas oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab daliska qaybta koob iyo labaatanaad ee milatariga soomaaliya kana howlgasha deegaanada galmudug waxay qorsheynayaan muddooyinka u dambeeya howlgallada al-shabaab laga safaynayo deegaanada ay ku dhow deegaanada ay ku dhuumaleysanayaan ee gobolka mudug waana tillaabo qabqa ah qorshaha ciidamada dowladdu ay ku wiqiyeen awoodda dagaalamayaasha al-shabaab oo haatan sii dhammaanaysa waxaana mar kale lagu yiri warsaafeed ka soo baxay taliska milatariga soomaaliya kana howlgasha deegaanada galmudug xaaladda deegaanka camare ee gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa ah maanta mid degan waxaana dadka deegaankaasi ay ii sheegeen in cabsi xoogan ay ka qabaan in weerar kaga yimaada dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ay ciidamada xoogga dalka kula kulmaan gudaha deegaanka camare ee gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaana dadka deegaankaasi ay sidoo kale dareemaya cabsi xoogan oo ku aada in al-shabaab weerar ay soo qaadaan kadibna ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay dadka shacabka kuna deegaanka camare dagaal ay la galaan islamarkaasna halkaasi dhibaato ay ka soo gaarto maalmihii ugu dambeeyay ciidamo ka tirsan nabadsugudiga boliiska ee galmudug ee dowladda federaalk soomaaliya waxa ay halgollo xoogan ay ka furiyeen deegaanka qaayib oo maxkamad iyo saldhig ciidan ay ku leeyihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale deegaanka cabakir iyo baxdo waxaana dadka shacabka deegaankaasi ay kala hadleen in ay qeyb ka qaataan sidii al-shabaab gobolkaasi looga saar lahaa galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya toona kama isan hadlin ujeeddada qorshaysan ee howlgalkan ciidamada markaas ay ka sameeyaan deegaanada ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadibna sababta inay dib uga soo baxaan
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa shaqo joojin ku sameeyey gudoomiyihii degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose xasan axmed maxamed gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax waxaa maanta uu sheegay inuu shaqa joojin uu ku sameeyey guddoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo kuxoonkiisii war-saxaafied ka soo baxay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali ibraahim aadan cali najax waxayaa u qoran sida tan waxaa shaqa joojinahan ku sameeyey gudoomiyaha degmada walawan iyo gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta ilaa amri dambe waana xilka gudoomiyaha degmada sii hayn doona gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada walawan ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu yidhi war-saxaafeed ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose warar aan helnay oon ka helina gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay xidheen gudoomiyaha shaqajoojinta ay ku sameeyeen maamulka gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna maamulayay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waraqada ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi iyadoo la ambaqaadayo daalada guddiga isku dhafka ah ee heer federaal iyo heer maamul goboleed si loo xaliyo colaadda beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kadib markaan wadatashi la sameynay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed iyo guddiga wasiirka madaxweynaha koonfur galbeed uu usoo xil saaray xalinta colaadda degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kadib markaan dhegeysanay odayaasha labada dhinac ee nabadda waarta looga gaari lahaa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxaa go'aansaday qodobadaas u socda qodobka koowaad waxa uu shaqo joojin ku sameeyey gudoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed siidow cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta degmada walaweyn mudane nuur maxamed oo loo yaqaan nuur baadiyaho qodobka labaad ilaa abri dambe waa xilka gudoomiyaha degmada sii hayn doona gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda ee degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed cabdulaahi cumar oo loo yaqaana faasta waxaa lagu yidhi war-saxaafeedkan waxuu dhaqan galaya marka uu seexay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waanu seexaa gudoomiyaha ilaahay hadda ma jiro warar madaxa banaan xaqiijin kara xiritaanka la sheegaya in lagu xiray gudoomiye xilka kaysta lagu sameeyey ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna ay xireen ciidamo ka amar qaata dowladda federaalk soomaaliya maamulka hirshabeelle ayaa sheegay inay dowladda federaalk soomaaliya bilowday inay gacan ku haynta gobolka hiiraan kula loolamayso maamulka hirshabeelle mar kale xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare xilka uu ka qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan islamarkaasna uu xilkaqaystaas uu kasoo jeestay cali mahaan raali ayaa waxaa gobolkaasi ka socdaalla arrintaasi xal loogu raadinayo maamulka gobolka hiiraan ee cusub ee lasoo magacaabay odayaasha dhaqanka xubno ka socda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanada gobolka hiiraan kasoo jeeda ee ka mid a xubnaha baarlamaanka koowaad ee maamulka hirshabelle ayaa dadaal ugu jira sida arrintaasi xal loo gaari lahaa waxaana la kulmeen dhinacyada diidana xilka qaysta madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare xilka uu ku sameeyey cali maxaan raale oo gudoomiya xilka qaysta lagu sameeyey diidana xilka inuu wareejiyo oo ku sugan magaalada badweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa dhinacyada ula kulmay ee kasoo jeeda gobolka ee ka tirsan golaha aqalka baarlamaanka federaalk soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobolka ee ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa u sheegay in habiraata aysan jirin wax xilqaqaasa uu ku samayn kara gudoomiyaha gobolka aysan jirin wax xilqaas uu ku samayn karo madaxweynaha hirshabelle islamarkaasna isagu weli u yahay gudoomiyaha gobolka hiiraan dhinacyadan la kulmay gudoomiyaha xilka laga qaaday eedada xilkaqaystiisa cali maxaan caraale oo reejo cada qaybo ka hadlay la hadlay waxay sheegeen in dhibaatadan ay horseedeen loolan dowladda federaalk soomaaliya u dhexeeya iyo maamulka hirshabelle oo ka taagan gobolka islamarkaasna sababtay in muslimiinta xilka laga qaado oo hirshabelle xilka ka qaado ay dowladda federaalk soomaaliya taageerto islamarkaasna ay diidaan in xilka ay ku wareejiyeen mas-uul kale oo maamulka hirshabelle usoo magacaaban gobolka hiiraan sheekh cusmaan barre maxamed oo ah gudoomiye ku-xunka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan oo ila hadlay waxa uu ii sheegay in dhibaatadan ay tahay mid gobolka uu wajahayo islamarkaasna ay tahay loolan dowladda federaalka hirshabelle u dhexeeya oo ku aadan gocankaynta gobolka waxa uu sidoo kale uu sheegay in ay dabiici tahay xilka kaysta lagu sameyn maamulka gobolka ayna diidaan in xilka kaystaasi ay aqbalaan islamarkaasna xilka ay u wareejiyaan maamulka kole ee gobolka hiiraan uu soo magacaabay
waana kusoo noqonay waa arin kaleo hiiraan u gaara waayo oo ree hiiraan meelo kasta ma ma maqlin laakin waa arrin anaga noo gaara waayo marka laakin waa ma aha faridiyin iyo iyo arrin loos intaasoo dhan ma wada ah aadaa umahadsantahay de adiga waa qofka hadda qofka de xilka laga qaaday meel istackusana maogtaa nin nin nin daad qadi saasay dadka ay ay sheegaan maamaha noocaasaa jirtay marka arrinkaas arrin sax ma aha waa uu qof inuu wax diido rabaa marka diidadii wuxuu ku salaynaa diidadii wuxuu ku salaynaya dawladdaa naga soo gaartay iyo soo faragelisay iyo waxaa sax maa dowladda federaalka meeshaan kasoo farageli karto meeshaan hirshabelle la yihahdaa state waayo dowlad goboleedeedaan kamid nahay waa hoos tagnaa meeshaan madaxweyne maxamed cabdiwaara oday ka ah saa madaxweyne ka ah isagaa xilka qaadis iyo xil magacaabid asaa iskale ilaa waktigiisa naga gaaraayo oo xilihii kale guurka uka dhammaanaayo oo madaxweyne kale naga soo dooranaayo marka taasaan anaga ognahay marka hadee markay ay joogaan xilka hayaa may dhahaan federaalkaana maamula iyo federaalkaasaas may dhahaan markii xilka qofka laga qaado wuxuu wacaranaya dhinacaas wacaranaya markasax ma aha waa arrin qalad waaye marka insha allah waa arrintaas waa arrin dad sacaadiisin waa qaar dad qaar sacaadiisin waaye marka ma aha waa arrin arrin oo fariisira dadka lama dhigi karo marka hawshan oo noocaas waaye marka waxa xilka qaadis waa caadi madaxweyne waara iskale in ka badan saddex sano oo xilka waaya madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare in ka badan labaatan gudoomiye ayaa soo martay gobolka hiiraan mana jirta gudoomiye si rasmi xilka u wareejiya kadib markii xilkaasi laga qaado waxaana markaasa taageera uu ka helaa dowladda federaalk soomaaliya ilaa haddana ma jirto wax warar ka soo baxay dowladda federaalk oo ku aadan xilkaqaysta markasta maamulka hirshabelle uu ku sameeyo maamulka gobolka hiiraan intaasi waxaa nooga eg warkii habeen uu soo saaray xasan axmed maxamed anigoo ayaan maxamuud caliyan idinla socodsiinayay warkan warkiis intaan ku kulmayna habeen wanaagsan ayaan dilan